إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo saaka iyo qodobadaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa shalay duqayn ka fuliya degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan shan ka tirsan ciidanka uganda ayaa lagu dilay qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolka shabeellaha hoose gudoomiye waaxeed ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada dayniile ee magaalada muqdisho iyadoona qarax lagu weeraray fariisan ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka banaadir meydka wiil dhalinyaro ah ayaa laga helay xeebta liido ee magaalada muqdisho kadib markii ay baddu soo tuftay boqol karbaash ayaa lagu dhuftay nin fal zina ah ku kacay iyadoona dib loo xukumi doono haweeneyda oo uur lahayd dowladda federaalka ah ayaa mamnuucday in xarumaheeda garsoorka qof lagu dhex yiraahdo allah ha ku barakeeyo bulshada ku dhaqan deegaanka yaaqbiri weyne ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya daahir amiin jeso oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka hoosudhac xooggan ayaa ku yimid dalxiiska dalka kenya xilli waddankaasi ay kusii xoogaysanayaan weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa shalay duqayn ka fuliya degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan wararka naga soo gaaraya degmada buuqa qable ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in diyaaradaha dowladda maraykanka ay maalintii shalay duqaymo ka geysteen waxayna ku beegsadeen xaafadaha ay dadka shacabka ah deganaayeen dhowaanay ahayd markii sidaan oo kale diyaaradaha maraykanka ay duqeyn uga geysteen degmada galhareeri ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud halkaas oo ay ku laayeen caruur shan ka tirsan ciidanka uganda ayaa lagu dilay qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale oo ku aadan gudoomiye waaxeed ka tirsan dowladda federaalka oo lagu dilay muqdisho iyo howlgallo kale waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii shalay ka fuliyeen qeybo kamida gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa degmada buulamareer iyo deegaanka golweyn oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana lala beegsaday askar ka tirsan ciidanka uganda ciidanka qaraxa lala beegsaday oo ah kuwa lug ah ayaa waxaa qaraxa lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qaraxan lagula beegsaday inta u dhexaysa degmada buulamareer iyo deegaanka golweyn oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose dhanka kale magaalada muqdisho wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in howlgal qorshaysan lagu diray gudoomiye waaxeed ka tirsan dowladda federaalka howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaana lagu dilay cabdulaahi yariisow oo ahaa gudoomiye waaxeed ka tirsanaa maamulka degmada dayniile ee dowladda federaalka isla magaalada muqdisho waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay qarax ku weerareen fariisanaya askarta dowladda federaalka ku lahaayeen qeybo kamid a caasimadda qaraxan ayaa waxaa si gaar ah loogu weeraray fariisinka askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafada taleex degmada hodan ee magaalada muqdisho ilaa iyo haddana ma aanan helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay qaraxaas dhanka gobolka jubbada hoose habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay qarax ku weerareen xarunta maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo qaraxaasi ayaa waxaa lagu dhaawacay ugu yaraan laba askari ugu dambeenna gobolka baay wararka ka imaanaya waxa ay ku waramayaan in maalintii shalay weerar lagu qaaday askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka degmada buuraha kabe ee gobolka baay dagaalkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu jabiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed waxaana la xaqiijiyey in lagu dhaawacay laba askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dardargeliyey howlgalladooda ka dhanka ah ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka iyo askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxa ayna habeen weliba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan ku qaadaan fariisimaha ay askartaani ka samaysteen degmooyinka iyo deegaanada ay duulaanka kaga joogaan qeybo ka mid ah dalka jazaak allahu khayran meydka wiil dhallinyaro ah ayaa laga helay xeebta liido ee magaalada muqdisho kadib markii ay baddu soo tuftay maxamed ciise ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in meydka wiil dhallinyaro ah lagu arkay xeebta liido oo ku taala degmada cabdicasiis wiilka dhallinyarada ah oo da-diisa lagu qiyaasay shan iyo toban sano jir ayaa meydkiisa laga helay xeebta kadib markii in muddo ah la weysanaa kolkii ay badda soo tuftay meydka wiilka dhallinyarada ah ayaa waxaa ku soo xoomay dadweyne badan si ay u aqoonsadaan balse nasiib dare lama aqoonsan bilihii ugu dambeeyey oo ay xeebta magaalada muqdisho aad u kacsanayd ayaa waxaa xeebta ku dhintay dad dhowr ah kuwaasoo intooda badan meydkooda la helay kadib in muddo ah oo la weysanaa dadyow aad u badan ayaa maalmaha khamiistiio jimcaha waxay tagaan xeebaha magaalada muqdisho waxaana xilliyada qaar oo ay baddu kacsan tahay ay sababtaa inay ku dhintaan tiro dad ah boqol karbaash ayaa lagu dhuftay nin ku kacay fal zina ah iyadoona dib loo xukumi doona haweeneyda oo uur lahayd zakariya cumar ayaa inoo haya fagaare ku yaala degmada salag leh ee wilaayada jubbooyinka waxaa maalintii shalay ka dhacay xukun xaduusina ah kaas oo lagu fuliyey nin dhallinyaro ah oo ku kacay fal gogoldhaaf ah ninkan ayaa sheegay in haweenaydan ay ugu timid gurigiisa islamarkaana uu falkaas ku kacay sida uu maxkamadda u caddeeyey halka haweenayda ay iyaduna sidoo kale qiratay haweenaydan ayaa uur u lahayd nin kale marka ay falkaas ku kacaysay maadaama ay xaamilo ahayd waxa ay maxkamad ku wareejisay ehelada si ay u soo dhasho loona soo baxnaaniyo goortaas kadibna loo ballamiyo in loo soo celiyo maxkamadda balse waxaa boqol karbaash lagu dhuftay ninkan falkaas kula lamaana kadib markii ay maxkamaddu xukuntay iyadoo soo qaadanayso aayado qur-aan ah oo ku jira suuratu nuur iyo axaadiis ka sugnaatay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam dadka soo xaadiray fagaaraha ayaa aad u takbiirsanayay xilliga uu xukunka dhacayay xukunnada noocan ah ayaa kuwa dhif iyo naadir ah maadaama dhulalka wilaayaadka islaamiga lagu maamulo shareecada islaamka ciddii ay wax ku caddaadaanna la horgeeyo qadaha dowladda federaalka ah ayaa mamnuucday in xarumaheeda garsoorka qof lagu dhex yidhaahdo allah ha ku barakeeyo waxaa ka waramaya maxamed amiin gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa mamnuuc ka dhigay in abukaatayaasha maxkamaddu ay isticmaalaan ducada ah allah ku barakeeyo mid ka mid ah abukaatayaasha oo su-aalo weydiinayay haweeney ka tirsan dowladda federaalka oo markhaati ahaan loogu keenay nin lagu haysto musuq ayaa gabadha ku yidhi camu allah ku barakeeyo balse waxaa arrintaasi si aad ah uga carooday guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ninka lagu magacaabo saalax cali maxamuud camu adeer allah ku barakeeyo waxaan kaa rabaa abukaate camu iyo allah ku barakeeyo waxaad taa iska dhaafto su-aal haddaa qabto weydii markhaati waayo maxay tahay meeshuma
waa mahadsan tahay okay meesha masaajid miya su-aal haddaa qabto su-aal toosa weydii wax kale laguma ogolo haye okay su-aal waxaan kaa rabaa adigoo mahadsan arrintan ayaa la yaab ku noqotay bulshada kadib markii garsooruhu uu ducada iyo masjidku quursaday abukaatayaasha ayaana marar badan waxa ay isticmaalaan erayo ingilish iyo talyaani ah lagamana joojiyo
bulshada ku dhaqan deegaanka yaaqbiri weyne ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya daahir ramiin jeso oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka haashim cabdinaasir ayaa haya warkaas deegaanka yaaqbari weyne oo dhaca waddada dheer ee isku xirta baydhabo iyo afgooye ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ku sugnaa daahir amiin jesow oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka jesow oo lagu eedeeyey maalmo ka hor inuu halkaas u joogo iskudirka laba qabiil ayaa waxaa hadda ka cabanaya qaar ka mid a bulshada deegaanka axmed xaaji xuseen oo ah oday ku nool yaaqbari weyne ayaa jeesow ku eedeeyey inuu qafaal cagajuglayn iyo caburin ku hayo bulshada wuxuu sheegay inuu isaga qudhiisu dhibana u yahay aamiin jeesow
ninkan dadka reer beri weynena dhibaatada uu ku hayo uu leeyahay ninkii shabaabaa tahay uu yidhaaha meel xafiiskaydi waa uu leeyahay teendhaho suubsaday duurka isku xiri belidoogla waxay noo jirtaa shan kilomitr lix kilomitr ay noo jirtaa meeshaas isbaarada oo u dhigti dad ummadda soomaaliyeedna waa u dhigti annagana waa noo dhigti meeshaasaan ugula gorgoriyaa meeshaasaa siduu raba nagala sameeyaa dadkii baadda meeshaas kaga qaataa dadkii waddadaas maraay nabadoonka ayaa bulshada deegaanka yaaqbari weyne ugu baaqay inay iska dhiciyaan jeesow isagoo ku eedeeyey inuu deegaanka u yimid inuu fitno ka kiciyo shabaab uma socdo fitnow u socdaa fidnadiisana ilaahay baan ka magan galnay ninkaas inaan iska dhicinno oona aan ka dheeraanno ayaa la rabaa axmed xaaji xuseen waaye beesha cabdiruqub anagoo ka mid eh dhibka asnugu sameeyey weligay qori ma qaadin laakiin hadda waxaa igu jirtaa inaan qori qaado oo reer la iscaano bacda muuse bixi waa iska celiyohayaan waa iska xureeyohayaan annagana inaan qori qaadno oon iska dhicina ninkan daahir aamin jesow ayaa dhowr bilood ka hortegay magaalada beledweyne si uu halkaas maleeshiya uga aruursado balse waxa uu culays kala kulmay cali jeyte taas oo keentay inuu u wareegsado deegaanka yaaqbari weyne warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon hoosudhac xooggan ayaa ku yimid dalxiiska dalka kenya xilli ay wadankaasi kusii xoogeysanayaan weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin dalka kenya oo horaanba la daalaa dhacayay xaalado faqri ah ayaa waxaa lasoo warinaya in hoosudhac uu ku yimid nisbada dadkii dalxiis ahaan u iman jiray dalkaas goobaha sida aadka ah looga dareemaya arrintan waxaa ka mid ah magaalo xeebeedka bambaasa halkaas oo ay aada uga yaraadeen dadka dalxiisayaasha ah sidoo kale arrintan waxay saameyneysaa ganacsatada ku dhaqan magaalada kuwaasi oo ka walacsan hoos u dhaca ballaaran ee ku yimid ganacsigooda kadib markii ay halkaasi ku yaraadeen dadkii dalxiisayaasha ah arrinta ugu weynee sababtay dalxiiska inuu hoos u dhaco ayaa ah weerarada xarakada shabaabul mujaahidiin oo muddooyinkii lasoo dhaafay kusii xoogeysanaya mandiqada kuwaasoo sidoo kale albaabada isugu dhuftay mashaariic waaweyn oo ay ku howlaneed dowladda kenya waxaana sidoo kale cawaamiisha sababay hoos u dhaca dalxiiska ka mid ah rabshadaha iyo fataqladaha siyaasadeed ee ka taagan dalka kenya warkii subaxnimo oo saakay idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon waynaga intaa